أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تدلو bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee bakool oo dowla diiniga u soo xirtay ducaadda ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabadii gabagabada oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaan caawo idiin haynaa waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii mawaacid ramadaaniya oo tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan aad nagala socoteen ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا لم يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa dowladdiiniga u soo xirtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi dowradan oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaad binu jabal socotayna muddo hal isbuuc ah waxay wilaayadii islaamiga ah ee bakool u soo xirtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi munaasabadan oo ka dhacday degmada tiyeglo waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada heer gobol culimo waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow waxaana ducaaddii dowladdaasi loo soo xiray ay ku qaateen duruus sharci ah oo kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimada deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا مهدلاء وأنا وافق يا إيمانك إسلام نمضى الله سأمحن لغانا سبحانه وتعالى maadaama dad ducaad ay dowlarla hirahayo ilaahay subxaana wa tacaala diin jeyna dadkanku weerahayaan inaanan buraarejiyo fadog yeelata dacwada iyo daaciga dacwada waybu ahaa dacwatu ila allaahi wadiifatu alambiyaa'i waalmursaliina wo diinka ilaahay dadlanka weero alle cibaadadiis dadlanka weero towxiidka ilaahay dadlanka weera ambiyadii iyo mursaliinta wadadiitiyow shaqidaytiyow macnaha shaqo ku dheef badan ama ku fadu badan ana dadka towxiidka linkuweeloo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiis linkuweer kii gaal ana linkuweero towxiidka iyo islaamnimada kan muslimka ana linkuweero daacad ana siyaasado u badiyo oo daacada ilaahay laasimo ku sugnaado istiqaamo lakuhelo linkuweer camal oo shaqo lagobado ku fadu badan ma jarta calal itlaaq marka dacwatu ilallaahi ilaahay subxaana wa tacaala may baa ka tilmaamay lanka daaciga ee wal kugu wanaag badan in injarnka gobolka alla meeray subxaana wa tacaala waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin ilaahay meeray subxaana wa tacaala ay ku wanaag badan heka gobolka lanka dadkanku weeray ilaahay subxaana wa tacaala towxiiddii dadanka weeray cibaadadiis oo camal wanaagsana camal falay oo eray wa qaala inanii min almuslimiin suna muslimiinta kamid ayihin saas oo kan rasuulka sal alla alay wasalam ma eray laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam rasuulka sal alla alay wasalam ma eray qof ini hanuuno sababta rajul xaliinku ka hanuuno yaa wayba ku khayr badana adakiin khayr badana gaala gadgaduudan iyo khayr badan marka khayriyada meylika jarto la tilmaamaha walku khayr badan ling argaan lanka marka daaciga ana usuuna saas anfado badanyi lankastoo khayrka dadanku weerow ama dadusiyo lanka qaarka lankuweere qaarka suubi ajraja oo kale in lay xadiiska lahay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi marka ilaahay subxaana wa tacaala maybaa ka tilmaamay hal aayad yaa ka tilmaamay oo lanka daaciga lanku baahanye in uusa hubaysanaado ilaahay meera subxaana wa tacaala qul haadihi sabiilii ila allah calaa basiiratin ana waman ittabacnii wasubxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin aayaddaas mayna ka tilmaamay godobayaal waaweyn oo laynku baahanya qofka qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi ilallaahi dheed eedan wanaagsan maana ilallaahi ilaahay inti ka ah laa ilaa nafsika nafta tiida wiiniyowje iyo yaani shakhsiyaddaha muujiyowje nin haanee qul haadihi sabiilii adcuu ila allaah qul haadihi sabiilii adcuu ila allaah marka adcuu ilallaahi dheed eed muhiim ew xaddina may leedahay calaa basiiratin ana waman itabacni calaa basiira yana geed kale calaa cilmin ininka dhehnaado qofka cilmi ku hubaysanaada alla dartiis haato ilaahay towxiidda iyo ibaadadiis dadinku weyro ananku weyrare markaa qofka daatiisa ini wiinato ama shakhsiyaddiisa koran qaado nhayna alla dartiis haddina calaa basiirata mid ku hubaysan cilmiga oo ambida ilaahay laku dhahlay ku hubaysan nihaado geedka kaleena ana waman itabacni itibaac in laku helo qofka sunnada rasuulka sal alay wasalam laasimo sunnada rasuulka iltisaamo wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiina ka gebagabaa qofka marka daaciga ani mushrig ahaan ama langaale abowsan ictiqaadsanaani ini uusu muslim ay lan daaciya diin ilaahay dadanka weeraw oona aaminsan langaal ah mawrada banka jarna ini muslim ay aaminsan marka aayaddan taasba anfiyahayd haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa maamulihii dowladda loo soo xiray ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayuha alikhwa inshaa allahu tacaalaa may ku warbixii fadeey dowro oo ha gabagabaawahayta xafladdii roogna dadka ducaadda ah fii wilaayati bakool alislaamiya ducaaddi tiya lahaan gabagabaay yaa inshaa allahu tacaalaa ku warbixiyey faday ilaahay idin sheey annoo ka hadalaaw afka mudiirka dowrada dowrada ducaadda lahaan gebagabaayahay magaaja may laka magacaaway dowratu mucaad ibnu jabal shicaarjana may u ahaa xadiidka rasuulka calayhi asalaatu wassalaam caliy bnu abi daalib usan ari lan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam taasaa shicaaran ah muddada dowladda socoteena usbuuc wa hayti muddo usbuuc ah waa ducaaddaas ku faa'iidaysadaayeen muqarara laka qaadaday dowladda eedan qiimo badan eedna ilaahay subxaana wa tacaala dadkii ducaadda haayeen ka anfacay muqararkaas mayna iska jaray kutubo iyo aaladdan casriga ee elektaroonigi la raaw iyo muxaadaraad intaas bayna iska jareen kutubada muqarar ahaan dadka ducaadda aan qaadadeen dowladda anka qaadadeen may waahaa haddiin walku sheegna kow ma inka horeeyey kitaabka laka magacaawow alfutuur wa madaahiruhu wa asbaabuhu wa cilaajuhu almadaahir alasbaab alcilaaj sadiidaasna ku hadalaay cudurka futuur la raaw kitaab laku alafi calaamaadta laka gorodaw asbaabta sheendhadaasa iyo walay laka daawayaw ku hadalaay kitaab eed muhiimin u ahaa ilaahay dadka anfaci kitaabka lamaad dowladda laka biimay haayah sharxulwaraqaat fii usuuli lfiqhi kitaabka laka magacaawow matanaajeyna alimaamu alxarameyn lahay cabdulaahi ibnu saalax alfawsaanna sharaxi kitaabka saddexaad dowladda laka darsi may haayaheen ducaadda ku faa'iidaysadeen rasaalo laka magacaawow mudakira fii cilmi alidaara rasaalo laka magacaawow oo ka saabsan magaajabisa ku aragahayna cilmigan idaarada liingorodaw maamulka idaarada cilmiga ka saabsan rasaalo eed muhiiman u ahayti ahmidiya leh kitaabka afaraad dowladda ducaadda ku faa'iidaysadeen may haayay kitaab laka magacaawow taqriibu alaqwaal fii xukmi hadaaya alcummaal kitaab laka magacaawow ahay isuna eed muhiiman ee boos iyo muhiimka ah oo may waahaa dadka cumaalle ah hadaayaadka la siiyaa xugunjo ku warbixiyaay eedaa linku faa'iidaysaday kitaabka shanaad dowladda laka daraasay mahaay ducaadda ku faa'iidaysadeen rasaalo laka magacaabo mudakira fi alimaara waaljund waalmanhaj oo mayba rasaalo mudakira ah madaxnimada ciidanka manhajka sadiidanku hadalaas risaalo yeena eed eed mufiidan u ahayti oo yeena maybowla ku faa'iidaysadi may kale dhinaca elektroniga hejya ducaadda ka faa'iidaysadeenna si maktabu shaamil ah walka daraasay doorada qaabka liinku faa'iidaysadaw kolba cilmiga geeka dee cilmiga casriga elektroniya gale si shaamilada amal waxyaabaha geeka muhiim ee lan kasta daacaya aan ku maara ma kornuwa duruusta laka qaadaya kuma tahayti waa ka kitaab ahaanba liin darsiyahay isunumay waa maktabu shaamila iyada liinku faa'iidaysade may kale laka darsiyay dowladda may buwaayaan dhinaca elektroniga ee woorka qaabka liin isticmaalaw ilan shaamilahoobaada may buwaha ogaata meel wal haka degsato warqadhe waan baahdaas qaabka liin isticmaalaw liinku faa'iidaysadaw isun haka qaadani intaas may waa duruustii ahaayeen muxaadarada jaray ayadan qiimo badan dowladda dhatiya ka bahi badanaayaan may kumad ah ahaa muxaadaro fiqhu waaqic ku hadalaas waaqacaguna hadda geeka zamankuna hadda roogna figihishay xaalka geeka muslimiinta ka suganyin iyo waxyaabaha geeka khataraadda muslimiinta maybuwa ku wajahan dhinaca gaalada hejya dhinakaas mabaadi'diyo manaahidtiyo muxaadaro eedan qiimo badan ahayd intaas yaa duruuse mayba dowladdaas ku faa'iidaysadeen biidni illaahi tacaala marka insha allahu tacaala kelmadday intaasaha ka gaabaye walay kale faahfaahinana akhyaarta kale ka daraas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah ducaddii dowladda loo soo xidhay ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyey wixii ay faa'iidaysteen may kumadhahay dadka dowladda dhegaysadaa ayaa kumadhahay ilaahay subxaana wa tacaala waa aan mahadnagaane uma dadkii culmaadaha ee hanin diyaariyey ee maamulkii haayey وخاصة ما يوها ولايد يوم كاتبتي وبرامج كاسن انديارين هرت بعد الله يوم مهد نغان لأن ما يوها لين نوين صلى الله عليه وسلم يريه من صنع إليكم معروفا فكافيوه markaas horta ma ilaa naha ducaaday oo mukaafaad haytay culummadii kitaabadan oo hadda haaladii oo la roogo sida wakhaasatan kan futuurka oo kaleeday kibba la arag kan gobay kan dhi kiadan hiladaas malekii la raayo marka insha allahu tacaala horta guud ahaan khiyaartay diyaaridii walaayada kow ku atay aan mahadnagaan bacdallaahi marka insha allahu tacaala guud ahaan futuurkaas madiwan aragnay horta may ogaanay inimayu ahaa eebta unasaaranayd naciibu zamaanana walcaybu fiina wamaa lizamaanina caybun siwaanaa iyo walalaha ka qaaday kumadahay wanahju da zamaani bikayri xaqin walow nadaqa zamaanu binaa hajaana zamanka ceebayaanaha laakiin eebta unu hayni saasa la ogaada wamaa lizamaaninaa cayban siwaana zimanka eebonan lahayn an haynaba inayn lahayn futuurkan allaka ogaada madilaha ku hadalay mayu ahaa mawaadicdiis iyo madaahirtiis iyo asbaabta sheenas iyo cilaajka iyo walaas laku hadalay iyo arrintaasi iyo la ogaaday tan kaleeda kitaabka jundiga iyo imaarada iyo manhajka ku hadalaya barnaamijka oo kitaabka ka daawacanaya jari oo hata lan kastana hanuman fahmaana lankitoosan fiiri lay fahmaayo oo may waa hameyle ka diyaarsanay un haddama hanun fadaane tamkiin caajileesee laka helay yalla fadayugda kitaabka markan ashare la akhriyaay haanu ilayinku saaranayay dadka qaarna walha akhriysada kitaabkan walha la miiri galgalaasi walha la miiri mee walaago walaha ka talgalay ilayinku saaranayay ma midoobay ardeenna yoo aan iidhayn jiididi yoo may ka goranayta imaam aadile lakadari jundi caamil ee askari shageeyow lakadari manhaj shaamil ee lakadari waxay la mid tahay tamkiin caajil aya ka goranayd miila markan mayu ahaa imaam cadaalada iyo askari shageeyow iyo manhaj shaamil ee hob la hel meha ku dhaladay in nasri deg deg la helow tamkiin caajil la helow kitaabkaasna mayu waa barnaamijkaasa gaarhan yan in faa'iiday marka insha allahu tacaala antaas yaha ka gaabsaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa amaa bacd alxamdu lilah walaalayaal awala ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mahadnagaana ilaahagii oo nicmo weynna siiyey islaamnimada iyo iimaanka anka weynin oo dowladan hata maybuaha inshaad walaaloog maybuaha inshaad hortay ku hadalaayeen oo ducaadda geeka maybuaha inshaada gebagabadii aan fadhiyaan ilaahagii maybuahanin dhammaayay unagu caafimaad qabno amni qabno istiqraarkasay haninka gebagabaay ilaahagaas aan mahadnagaana subxaana wa tacaala runtii walaalayaal dowro maybo eed qiimo badan leh oo faa'iido badan may baa laku heli masaa'il diineed may baa laku faa'idi oo dhan kastaba may baa leh yahayd may lahaa ilaahay subxaana wa tacaala mahadis kadib culimmadii may bahanin diyaariyeenno may bah wilaayadayn ilaahay subxaana wa tacaala hasan barakaay may bah amalkin ilaahay subxaana wa tacaala camal maqbuuleh ilaahay siinka weela unina may buu ahaa ardaytii ahaynay dowladii una qaadani ilaahay subxaana wa tacaala hanii anfaca tan kale walaalayaal ducaadu kolley may buu ahaa safaylahun durmada lunkukii ogdabarte wal afdhawa haddii may buu ahaa walba lahaka gooyo lahaka shaqa gala afdhaw kiyu marka ini may buu ahaa durmada luskukiyo walaago may la erhaayo lis afdhaw hayti in sha allahu tacaala hata markan maadaama mayboha dacwo kale oo khaswatulfikri ana gaalada mayboha nii wadaano oo mayba yoona dhansho ku wadaan in sha allahu tacaala inaynu ka guulaysano dacwada islaamka una fadiin yo in sha allahu tacaala mayboha kolley hortana mayba yali wedi hatina mayboha tiyahaya mayba sii hoojiyaana ilaahi subxaana wa tacaala mayboya ka mahadsan wajazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wbihi nastaciinu calى umuuri اdunya wاddiin wsala اllah wslama calى nabiyina muxamadi wcalى alihi wsaxbihi wslem yaquulu اllahu subxaanahu watacaala wman axsanu qowla miman dacaa ilى اllahi wcamila صaalixan waqaala inanii min almuslimiin ama bacdu asalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bacd ataxiya ikhwat alkiraam awala waaakhiran wayn mahadnagaane allah subxaanahu watacaala nimooyinka faraha badan le lahan koobo korna usan niimanaysaday allah saang mahadnagaana may kale oga mahadnagay bacdallaahi ducaadii wilaayada islaamiga bakool qof wadda xanuunsaday mise qof wadanka roogna meelkaalka maqon markila kureeb dhammaantiyo oo intaad wada fadhiyaan taqriiban sodomeeyi kala dhowaadan iin dowradii lanqobaday yoonamay waa eedan dhabar adeegeen waana ku faa'iidaysadeen tan haddiyo ku horbiyaayeen bahayti yoonamay ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi subxaana wa tacaala miisaankan hasanaadka siinka kaba intaas kadib walaalayaal macallimiintii iyo dadkii dowladu duruusta ka lahay dhammaan ilan kastoo fikirka lahay way ballanaa jazaakum allahu khayra aljaza wajcala fii miisaani xasanaatikum intaas kadib sida loogii walaalayaal unamayba aniina warahatu alambiyaa warahatu alambiyaa dadkii nabiyullaahi muxamed sala allahu alay wasalam ay ambiyadii dhammaan ku dhaxli diin ambiyada ilaahin mayba laku dhaxlay diinga laku dhaxlay diinkaasu sugahaya marku unamayba ka matalhayna ambiyada ilaahi lankas una noomida markuu may dareemo kore meelaha ku bahase culays una nasaara lanka daaci waay markilii may ka dhikantaa oo lag baysaday culimo ahoo wadaad ahoo daaciye maanisha may ka dhikantaa ummadda islaamka mayba anka jare meeli nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam anka jari booskii nabiyullaahi moxamed ka eedinaaya bulshadun ka eedinyi marka may waxa arrin eedin culus waay miisaan badanga lata dareen badanga anbaahanta walaalayaal awalan un haddii un ana haraka shabaal mujaahidiin guud ahaan gaar ahaan wilaayaadka islaamka haddee xilka unana saaran waa xil runtii eed u muhiim waay mas-uuliyad ummadeed waay walawn ilahayna saari in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ammaanada addaa'u lamaana lankas xil diimeeda qaadi mas-uuliyaddaas diimeed diineed ee dadka muslimiinta unan qaadni marka may waa insha allahu tacaala in una ha ku dhalaalna oo may la rajari booska un islaamku ku eedegnana may waa lahanka galna culayskaasna saaragna hoobun ilaahay in kaalmaysan insha allahu ilaahiya nii garab gale may ballana walaalayaal in horta lis weydiiye qof kasta oo daaci eh ay ahaan man ana in adaka bilaabto ay an un tan haddaa ku horagni waay addaaci ila allah ducaad fii sabiili illaah hoobleer manaa adducaad ila allahi hoobleer war culus waay manaa taasii haytay un markasta may la rahay un horta ogaana kadib may habahaasee mas-uuliyadda iyo waajibaadka una saaran iyo ashucuur bilmas-uuliya waa meelo ku dhalada su-aalaas mas-uuliyaddaada ka saaran in ada dareenta geeka may wahaan waaqacga una ku noolan arag haytan fisqi iyo fasaad iyo bilaayo iyo maandooriye iyo walkas ilaahay naci yaa ilaahay cadowshay waddamada ha ka farjiyaan marka majaalka una ka eedegna may waa la dagaalanka munkaraadka iyo dacwada oo marka may la rahay munxarifada ah ee afkaarta maartay hadaamada eh oo dadka caqiidadiiyo iyo diintiyo iyo walkasta burburyaas xambaarsan inuuna la dagaalagno ka horseena waa marka hundurnimintaala jiifniminayaala may ballanaa insha allahu tacaala ducaadda marka in dareeman culayskaas yoo hay iyo majaalkaas yoo ka eedinyiin dadka markuu may wahaa una unweeraan oo ilaahay dartiis una unkuweeraan oo nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam meeli insurnaayo una insurugna wali tabartan eh marka insha allahu tacaala maynin ku baahanyiin in unan dadaalno mana isilqaan un la koyn lan kasta may wahaa waqtiga ilaaliyo oo may la raha idaaradii lahaqaadi la tadbiiqiyo oo marka may waa insha allahu tacaala wali una fahmni awalan una nafteen ka tadbiiqeyna umana dadka marka may la raa un weeraan un gudbin waxyaabaha lan baahanya may kumid aha ile walamay ka kooban yihiin mana daaci iyo lanlanguirow iyo wala dadka lan sheegow waxyaabahaasa marka ka kooban yihiin daaciga haddii la helo may waa dadka maduucuwiinta ee languirow may lan baahan yahayn ahwaaliyo laku wargabo la fiiriyo haalsho la ilaaliyo mustawijay meelo rooga lala jaan qaado wal marka may la raaya garaadsiy gaado kor in la kala hadala laakiin wal usub garaadiyay deerna hoo bada kala hadalo waana ka takadi arta maanfaas wal garaadiyay meelo dhaabsiisi noo hoogaa may la raaya mustawijay mustawika hooseey kala hadalona oogaa marka may waa in la ilaaliyo muraacaatu xaali lmadcuwiin xaqa fahamjo mustawijo diineed garaadyo walala kala hadalaaw inkiin qiimaysnaadanga lan baahanye taas marka maanija may baataa in qofka daaciga aan baahanye fiqhi dacwa fiqhu dacwa in us walku ogaado dacwada fiqhiga lata nidaama lata marka may la awlowiyaada lata mahaamiyasha lata marka le insha allahu tacaala waxyaabaha alaham falaham in marka mana laka bilaaw la fiiriyo acmaallo marka ninshal xulunaadan culaasyo iyo miisaaniyadiyo iyo inta lashal egin sida maana insha allah shal hormariyo walaasdhan hagaadanay kule insha allahu tacaala inuna tadbiiqinaan jazaakum allahu khayran may ballana walaalayaal umutu wallan sheego in lan turo lan dhemriyo oo marka may la raaya un anaganan dad marka may waa sabab mange hidaayada basharka hidaayada bani aadamka basharka inuna hanuunino kan caasiga eh oo muslim ahoo laakiin macaasida kusugun in marka may la raaya xikmad dacwo ka dheh inun anka weerino mana inun anka weerino udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana marka wacdada wanaagsan xikmada soo jiidashada marka may waa dadka eedaa waliin anka saamayaas cafiga marka may la raaya alrifq waliin alraxmatu waducaa dadka in ilaahay lantooga ilaahay isdembidhaaf lan weydiiyo ilaahay in hanuuniyo haqa ilaahay in qalbisho kashaba marka may waa insha allahu tacaala arrimahaas inuna marka eedana selqaagna ashucuur bilmas-uuliyana noo helo qodobka muminka muhiimsan may kumid ah alikhlaas dowladii mucaad binu jabal ahan socotii ducaadda dowladii ahayd inta ninka gebagabaysanta araggeen dhaha ilaahay kuwaala haddii wali ku dambeeya wali una baraneen may la faday in koo una ka dhagagna fuma bulshadeedeed noo jartin una deersana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii sideedaad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حديثنا في هذا اللقاء هو عن علو الهمه في الدعاء ولقد ربانا رسولنا صلى الله عليه وسلم على علو الهمه حتى في الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فاسالوه maanta waxaan ka hadlaynaa himada sare marka la joogo ducada rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu nagu booriyey inaan sare marinno himadeenna xitaa marka aan ducaysanayno wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii aad wax weydiisanaysaan allaah waxaad weydiisataan firdowsa riwaayaadka qaarna waxa ay ku darayaan in ay tahay saqafka jannada hadda ogaada waa firdowsa oo ah halka ugu saraysa jannada allaah deeqdiisu badan tahay ayaan weydiisanaynaa in uuna siiyo fadligiisa waxaa muhiim ah in allaah la weydiisto jannada midda ugu saraysa oo ah firdows al aclaa sababtoo ah ka shakhsi ahaan allaah adigu wax ku weydiisan maysid acmaashaada iyo daacada aad la timid ee waxaad rabbi ku weydiisanaysaa naxariistiisa deeqnimadiisa iyo fadliga uu u saaxiibka yahay sidaa darteed waxay culimmadu sheegaan in marka ay sharaxayaan xadiidkan ka hadlaya jannada firdowsa in insaanku uu ducadiisa awgeed ku geli karo jannada halka ugu saraysa aan ogaanno in allaah fadligiisa uu yahay mid waasic ah deeqdiisuna ay tahay mid aad u ballaaran allah subxaanahu wa tacaala haddii ahlu samaawaadka iyo dhulka waxa jooga uu geeyo firdows al aclaa ma waxbaa iska dhimaya mulkigiisa jawaabtu waa maya sababtoo ah allahu waa qani deeqsi ah naxariis guud iyo mid gaar ahna u saaxiib ah adigu waxaad allah wax ku weydiisanaysaa waa naxariistiisa waxaad ku baryaysaa raxmada uu ku sifoobay iyo deeqnimadiisa ballaaran fadligiisa naxariistiisa iyo ludfigiisa allaah ayaad ammaanaysaa waad weynaynaysaa adiga oo sifaadkiisa wax ku weydiisanaya kadibna waxaad guda gelaysaa weydiinta adiga oo karamkiisa naxariistiisa fadligiisa iyo deeqnimadiisa aana la qiyaasi karin ku weydiisanaya firdows al aclaa sidoo kale waxaa dhici karta in qofka allah jannada weydiisanaya uusan ahayn mid qiyaamuleylka u taagan ama qof soon badan mana lahan cibaadaad sidaas u badan sida ay tahayna waxaa dhacda inuu galo jannada weliba meesha ugu sarraysa oo ah halka aan ka hadlayno annaga maskaxda kuma cidhiirinayno waxaysan geli karin sida inaan jannada firdowsa aan deeq u siinno dad gaar ah marka ay nagu dhacdo xusuusteeda taasi ma ahan arrin sax ah qof ayaa lagu abaalmarin karaa jannada isagoo ah qof aan laga dhex garan bulshada qof caan ka dhex ah dadkana way dhacdaa in saqafka sare ee jannada uu tago taasi waa mid ku xidhan fadliga allaah ee uu helo qof kasta oo allaah la doono bal suurayso haweenayda ah oo qur-aanka keliya ka taqaana suuradda faatixada balse haweenaydaasi tahay qof qalbi ahaan u wanaagsan oo niyadsan waxaa dhacda in ducadeeda iyo habeenkii oo ay badiso allabariga ay ku gasho hoyga iyo halka ugu sarraysa jannada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu awoodaa wax weliba ha cuslaysanin naxariista allaah iyo helidda deeqdiisa allaah waa deeqlaha u saaxiibka ah waxbixinta keliya walaalayaal waxaa idinla gudboon inaad ku celcelisaan baryada habeen iyo maalin ku dadaala walaalayaal inaad allaah ku baridaan jannada firdowsa hana u malaynina inaad ku helaysaan acmaashiinna iyo daacad aad la timaadaan iimaan aad leedihiin ama aqoon sababtoo ah intaas oo dhan waxaa dhici karta inaadan ku guulaysan waayo waa imtixaan dadka qaarkood markii aad ku tidhaahdo allaah weydiiso jannada firdowsa wuxuu ku leeyahay walaal raalli noqo taasi si fudud kuma helayo allaah ayaa ka magangalaynaa arrinkaasi sidee allaah agtiisa aysan ugu fududayn in uu siiyo addoonkiisa waxa uu weydiisto soo isaga ma ahan midka ay gacantiisa ku jirto awoodda wax weliba dadka sidaas ah waa kuwa malaha xun uu hareeyey qalbigooda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu xadiidulqudsi ku leeyahay وأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء جاء في أحد الروايات إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله ducadu sida aad dareemaysaan waxaa lama huraan u ah in uu wehliyo sabar waxay u baahan tahay awood iyo adkaysi allaah ayaad baryaysaa had iyo jeer isaguna sidaba uu caanku ku yahay waa deeqsi raxmadda uu ku sifoobay iyo fadligiisa ayuu kugu irsaaqayaa firdowsada saraysa xitaa adiga oo ahaa qof aan cibaado badnayn ama ahayn caalim faqiih iyo muxadis toona allaah wuu ku siinayaa firdows al aclaa sababtoo ah isaga ayaa awooda arrinkaasi waana mid naxariista mid guud iyo naxariis gaar ah waana deeqsi oo si guud iyo si gaar ahba deeqdiisa ugu soo fasaxa addoommadiisa allaah ayaa dhammaantiinba idinkaga baryayaa inuu idin dejiyo firdowsa allahiinana aad aad u baraydaan walaalihiinana aad u ducaysaan yacnii waxaa aad u yar dadka muslimiinta ah ee walaalahooda ugu duceeya in allaahu ugu deeqo jannada firdowsa mararka qaar haddii aad eegto walaalaha dhexdooda waxaadba mooddaa in jannada firdowsa ay tahay mid gacantooda ku jirta oo aan gelinno qofka aan doonno taa beddelkeeda aan ka celin karno qofka aan markaasi la jeclaan jannada sidaa ma ahan walaalkayga qaaliga ahow jannadu waxay ku jirtaa gacanta allaha deeqda badan inta naxariisata midka ugu naxariista badan walaalahaaga ugu ducee jannada تدعو له بالفردوس الأعلى نسأل الله سبحانه وتعالى وفقه ويحب ويرضى وجزاكم الله خير
تغفو وتنادى أنفس مغرورة صدقاتها وحسابها مغرورة صدقاتها وحسابها
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak